bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana dhegeysanaysaa meel walba aad dunida ka joogtaan halkani waa darjir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waxna maanta barnaamijka idiin fududaysay shirkadda isgaadhsiinta ee goolis qodobada barnaamijka maanta aa ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa shir guddoomiyey kulan heer sare ah oo looga hadlayo gurmadka abaaraha guud ahaan waddanka soomaaliya madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waraysi dheerowsiye redio daljir waxa uu kaga hadla arrimo dhowro ay ka mid yihiin ammaanka horumarinta puntland arrimaha siyaasadda xadhigga nabadoon xarago iyo weliba arrimo kale waxaa kale oo barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan qaybo ka mid a gobolka nugaale puntland oo laga soo sheegaya abaare baahsan oo saameeya dadka iyo deegaankayntaba qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan deegaanada galmudugna waxa ay ka hadleen islamarkaana badankoodu soo dhoweeyeen tasciilaada madaxweynihii galmudug cabdikariim xuseen guuleed abulxasan daahir ismaaciil warsame oo ka mid ah halabuurka soomaalida xilligana ku nool magaalada hargeysa ayaa waxa uu isaguna tiriyey maansau ku cabirayo musuq maasiqa ragaadiyey maamulada soomaalida qodobadaasi koo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan anigo axmed maxamed nadiif aadila socodsiin doona guud ahaan xarumaha kala duwan ee daljir waa ka dhegeysanaysaan waxna aan barnaamijkeedii kasoo jeedinayaa xarinta daljir ee buuqad u diyaar garooba qodobadaasi koo kale marka horese warkii dunida iyo khadar awr ismaaciil
shir heerkiisu sarreeya oo looga hadlayo gurmadka abaaraha iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ku habsadeen ayaa ka furmay maanta magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shir guddoominaya shirkan oo heerkiisu sarreeya kuna ahda gurmadka abaaraha kaasoy ka qayb galayaan madax ka socota maamul goboleedyada wakiilada beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka shirkani oo ah mid hal maalin ah waxaa horey u iclaamiyey madaxweyne farmaajo xilli uu la kulmay wakiilo ka socda beesha caalamka ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha qaranka maxamed cumar carte ayaa laga dhegaystay warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha shirka ayaa ka dhacay xarunta xalane sidoo kale waxaa la filayaa in dhaqaalo badan loogu yabooho gurmadka abaaraha dadka ay saameeyeen gobollada dalka ayaa waxaa weli ka jira abaaro daran oo saameeyey dadka iyo xoolaha waxaana deegaanada qaarkood gaasho iyo haraad ku geeriyooday dad iyo xoolo hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in ilaa lix boqol oo kun oo caruur ah ay khatar ugu jiraan xaalad nafaqa darro iyadoo loo baahan yahay in la gaadhsiiyo gurma deg dega ra-iisul wasaaraha magacaaban ee dalka xasan cali khayre ayaa lagu wadaa in maalinta beri ah oo arbaca taariikhduna tahay kowda bisha saddexaad uu hortago baarlamaankaasi codka kalsoonida uu weydiisto wararka ayaa sheegaya in kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka oo furmaya arbacada berita codka kalsoonida loogu qaadi doono ra-iisul wasaaraha cusub guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa shalay shaaciyey in maalinta arbacada ah oo berri ku beegan uu furmi doono kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka tobnaad ee dalka madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu wadaa inuu si rasmi a u furo kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka waxaana madaxweynuhu uu ka codsan doonaa xildhibaanada inay codka kalsoonida siiyaan ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xasan khayre ayaa kulamo la lahaa dhowaan xildhibaanada baarlamaanka ee beelaha isagoo weydiisanayay inay codka kalsoonida siiyaan ila ku dhowdhow xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegaya inay u badan tahay in ra-iisul wasaaruhu helo codka kalsoonida baarlamaanka ra-iisul wasaaraha ayaa la filayaa marka la ansixiyo inuu soo dhiso xukuumad cusub waxaana la sheegay ra-iisul wasaaruhu hadda inuu wada wada tashiyadii uu kusoo dhihisi lahaa golihiisa wasiirada madaxweyne farmaajo ayaa toddobaadkii hore si rasmi ah waxa uu magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo uu tilmaamay inuu yahay ninay wada shaqayn karaan kuna soo xushay kartidiisa aqoontiisa inuu yahay nin aaminaada ku fiican madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu kor u qaadayo miisaaniyadda ciidamada milatariga ee dalkaasi maraykanka trump wuxuu sheegay konton iyo afar bilyan oo dollarka maraykanka ah inuu ku kordhiyay miisaaniyaddii hore loo siin jiray milatariga taasi oo sare u qaaday miisaaniyadda boqolkiiba toban ee dhanka milatariga isugeynna waxay gaadhaysaa lix boqol oo bilyan oo dollar sanadkii dhaqaalaha maraykanka uu hadda ku bixiya milatarigiisa waxayna ka badan tahay isugeynta afar iyo tobanka waddan ee ugu milatariga weyn caalamka miisaaniyadda ay ku bixiyaan lacagaha lagu kordhiyey milatariga ayaa la filayaa in laga soo jaro wasaaradaha sida bay-adda caafimaadka iyo taarimaha dibadda qaar ka mid a jenaraaladii hore ee maraykanka ayaa bayaan ay soo saareen xukuumadda taraab uga digay in hoos loo dhigo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda oo ay sheegeen inay muhiim tahay xiriirka caalamka uu maraykanku la leeyahay meelaha sida aadka ah hoos loogu dhigay miisaaniyadda waxaa ka mid a deeqihii maraykanku uu siin jiray dalalka soo koreya iyo dunida saddexaad taasoo toos u taaban doonta mashaariic badan oo ay fulin jiraan hay-adaha dhaqaalaha ka hela maraykanka warkii waa naga intaysan dib ugu noqono qaybahan ee barnaamijka xulashada mahadsanid qadar adeega ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeega ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhaga u yeedho si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeegayla dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeegayla dhegayso yuu ku dhaafin macmil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabe adeegayla dhegayso mar kale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo sida qodobada barnaamijka dhegaystayaala ku maqlayseene madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa shir guddoomin doona shir heerkiisu aada u sarreeya oo looga hadlayo gurmadka abaaraha kaasoo ay ka qaybgalayaan madax ka socota maamul goboleedyada wakiilo ka socda beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka ee soomaaliya shirkan oo ah mid hal maalin soconaya ayaa hore waxaa u ilaamiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xilli uu la kulmayey wakiilo ka socday beesha caalamka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna guddoomiyaha guddiga qaran ee gurmadka abaaraha maxamed cumar carte ayaa laga dhagaysan doonaa warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha ee guud ahaan waddanka soomaaliya shirkan ayaa waxa uu ka dhici doonaa xarunta xalan ee sidoo kalena waxaa la filayaa in dhaqaalo badan loogu ururiyo islamarkaana loogu gurmado dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen gobolada dalka soomaaliya waxaa ka jira abaaro daran oo saameeya dadka iyo xoolaha waxaana deegaanada qaar gaajo iyo haraad ugu geeriyooday dad iyo dunyeyntaba hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in ilaa iyo lix boqol oo caruurihii ay khatar ugu jiraan xaalad nafaqadaro iyadoo loo baahan yahay in la gaarsiiyo gargaar deg dega si loo badbaadiyo nafahooda guud ahaan waddanka soomaaliya waxaa ku dhuftay abaar aada u baahsan taasoo guud ahaan waddanka saamaysay waxaana shirkan lagu wadaa mid dhaqaale xoog leh loogu ururin doono gurmadka abaaraha ee waddanka soomaaliya iyadoo la xusuusan yahay in abaartani haddii ay sii socoto ay naafayn doonto guud ahaan dalka soomaaliya dadka iyo dunyada ku dhaqan intaba madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waraysi dheer uu siiyey reediyo dal jirtan markaana dhinacyo badan taabanaya waxaan idiin soo gudbinaynaa qeybo uu kaga hadlayo arrimaha ammaanka puntland siyaasadda horumarinta puntland iyo weliba xadhigga nabadoon xaraga oo ka tirsan waxgaradka puntland wallahi walsaatan xaaladda abaartu xaalad aada u adag weeye ilaahay hanoo fududeeyo ilaahayna hanaga dulqaado dhibta iyo abaarta isaga deeqdiisa wax walba kafayn karta runtii dadaal badan baa dowladdu muujisay shacbiga puntland meel walba joogaana oo ganacsatada iyo culummada iyo qurba joogtu iyo dadka puntland oo dhan runtii waa isxilqaameen waa gurmagurumaday dowladdu waa gurmatay wixii awoodeeda dowladdu waa ay waa ay ku deeqday haddana waa wadnaa aad baan hadda wadnaa maantadan oo la joogo waxaan ka hadlayna waxay ahayd abaarta iyo sidii wax looga qaban lahaa ilaahay waxaan ka rajeynaynaa kulle hadda waqtiga roob wax yar baa ka dhiman in ilaahay uu nacamimo oo ummadda khayr qaba una siiyo laakiin waa wadnaa hawsha iyada ah ama biyaddaaman ha noqoto ama raashin qayba ha noqotee dabcan wixii laga tafleeradan waxaan isku dayan inaanu kala aan la aadno beesha caalamka iyo deeqbixiyayaasha wixii haddee awoodooda ana kulle haddee inkastoo aan aada u qawadsannahay qaabka ay hadda hawshan lagala qayb qaateen haddana wixii tabar waxaan rajeynayaa inay ka qayb qaadan doonaan hawsha inta dhib haddii ilaha yidhaahdo waa u yeernay waa la shirnay sanadka soo dhaafay bishii februaayo ayaan bilownay inaan arrintan ka hadalno waxaan islahayn diyaargarow fiican bay samayn doonaan ma aysan suubin calaa kulli xaal hadda waxaa weeye takwaad in anagu isku tashano wixii aan qabsan karna aan qabsano ilaahayna tawakallo oo tala saarano ciddi kale oo markaa haddee wax nagu taraysana aan soo dhoweyno insha allah
dhanka amniga madaxweyne waxaan waxaa jirtay haddaan magaaladan boosaaso oo kale ka bilowno boosaaso waxaa ka dhacay dalal isxigay oo dad mas-uuliyiin ah oo reer puntland oo siiba dowladda ka tirsanaa loo geystay kadib dad falalkaas lagu eedeynayaa la qabtay oo shabaab lagu eedeeyey oo maxkamada xukuntay kadib nabadoon la xiray baa jirtay iyo arrimo shaqaqoon yaryar oo dhacay arrimahaas maxaad noogu sheegi kartaa horta dabcan ogaada annaga puntland amnigeeda guud aad buu wanaagsan yahay waana la socotaan hadda haddee markii wax yar dhacaan dadka puntland waa dhagaha taagmaya indhaha sababta waxa weye haddii amnigu wanaagsan yahay oo uu dee aan loo baranin dil iyo shida iyo iyo dhac iyo boob iyo iyo qarax markii wax yar dhacaan dadkeenu way baraarugayaan waa jirtaa saddex nin odayaal in magaalada lagu dilay boosaaso dadkii dilayna waan qabanay qaar badan oo kamid a waana haynaa maxkamad baa la saaray waana la xukumay waxay hadda sugayaan waa abiilkii weeye maadaama aan rabno puntland sharci ku dhisan tahay broseskaas iyo yani nidaamka dowladnimo inay marto qofna aan xaqdarre lagu dilinin qofna dembi usaleyn aan la saarinin maxkamadaha iyo darajooyinka la sareeyaan ay hubiyaan xaqiijiyaanna in qofkaasu dembiga uu leeyahay hawshaasina meel fiican iyo maraysan wayna socotaa haddii qofkii qofkii qofkii dilay la qabtayna dee waa waan ku ammaanayaa laamaha dowladda ee amniga runtii shaqadaa fiican ay qabteen ninka hadda la sheegayo oo nabadoonka isku sheegay oo arrintaa ka hadlayna dabcadda waxaan haysanaa shabaab iyo ciddii haddii la jirta oo taageersanida shabaab bay noqonaysaa inuu tago xabsiga oo nimankii dilka lagu xukumayo dadka laayay uu isla soo masawiro micnaheedu waxay taa disna uu ka tirsan yahay kamid buu ahaa weeye cid kaluna fartin u dirayaa midhaan oo oo isaga uu taageero u yahay isagana dee wixii sharcigu ka qabo cidna lagu aabiyoonimaya ayaa la marsiinaya anagu nabadoonka mana aanaa raahsan gudiisna ugumanaa tegin isagaa hawshaan faraha la galayoo idaacadaha ka hadlayoo xabsiga tegayoo waxaa wanaagsan ku kacayoo sameeyey marka isna dee borsaska caadigaha dowladnimo nidaamka iyu maraya puntland sharci bay leedahay kala dambeyn qofna marka wuxuu doona iskama samayn karo marka waan rajeynayaa in sharciga la marsiiyo wixii ciqaab uu leeyahayna uu mutana u helo baryahan iyana waxaa kaloo jiray in qaar ka mid a siyaasiyiinta puntland ay dowladda dhanka siyaasadda dhaliila u jeedinayeen waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda faarax cali shire waxaa ka mid ah wasiirkaagii hore waxbarashada cali xaaji iyo dad kale oo dabcan siyaasadda dowladda dhaliilsan arrimahaas maxaad ka dhihi lahayd eedayntaas ma mid aada mudan tihiinba mise waa maxaad ka oran lahayd waa mahadsan tahay horta dowladda puntland waa dowlad dimuqraasiyada weeye oo dowlad yani dulqaad badan weeye marka dabcan anagu maahin dictatoriyada oo qofku inuu hadlama diidno laakiin waxa fiican waxa saxa mar walba in la abaaro qofku wuxuu sheeganaya titalkuu sheeganaya mas-uuliyaddeeduna is leedahay iyo suu hadlayo ayaa fiican nimanka hadlay madaxweynihii hore ee puntland oo oday reer puntland weeye annaga aniga madaxweyne ahaan iyo dadka puntland wuxuu ka mudan yahay xurmo iyo soo dhoweyn ayuu ka mudan yahay dhowaanna waxaan u magacaabay anigu aan ku daray aqalka sare anigoo rajeynaya in uu dadka reer puntland ku matalo una odayeeyo oday puntland wey madaxweynihii hore weeye in uu danta puntland iyo danta soomaaliyeedba uu nagu matalo uu uga shaqeeyo aqalka sare haddana tii baan ka rajeynayna insha allah inuu inuu waajibkaasuu yahay u guto ayaan rajeynaya insha allahu nimanka siyaasiyiinta kaloo hadlay oo wasiirka hore oo maaliyadda oo kale iyo wasiirka maaliyadda anu marka markaan isaga wasiir maaliyad ahaa saddex toban saddex toban bilood shaqaalaha dowlad iyo mushaar qaadan baan u nimid iyo ciidamaba marka hadda wuxuu sheegayaa de kule dadka puntland waa yaqaanaan faarax alishada iyo iyo dadka lamid ah waxay sheegayaan waa ogyihiin dee inay hadda xegsho siyaasadeed meelaha ay ka yiraahdaan hadda wax micnaha annaga hadda puntland oo inoo subinayso ma ay jiraan marka de dabcan puntland isbedel baa imaan doona laba kun iyo sagaal iyo tobanka ciddii dan siyaasadeed le waxaa fiican waqtiga iyada ah inay sugto oo inta ka horeysana waddanka khalkhalka iyo iyo iyo iyo shidada iyo shaqaaqada laga daayo ayaan ayaan codsan laha insha allah mudane madaxweyne marka markii dowladahoo dhan la isku qaado ama cabdiweligaas ha noqoto ama tii farool ha noqoto ama dowladii kale ka horreeye ha noqoto waxaa dhacda marar in arrinta dhaqaaluhu isbixin weydo oo mushaaraadka waa la baxshaa laakiin uu wakti dib u dhaco bil labo saddex afar uu mala qaato baa laga yaa- baan dhacda waana arrin dowladahoo dhan lasoo kulmeen Eh, adiga laftaadana dabcan dowladaada inay baranqabsata laga yaabo arrintaas maxaa keena ma dhaqaalaha yaraada ma eh, dakhligii loogu talagalay mushaaraadka in lagu baxshaa meel kala aada maxaa sharxada naga keeni karta horta waxaas oo waa runtaa weeye ee, dabcan isma laha ee, dakhliga dowladda iyo kharashka dowladda inta badan Ee, aniguna maahin dowladaha adduunka oo kale sida mareykanka oo kale iyo diima qaato oo dowladdu ay ee, maxaa la yidhahdaa bonds iyo inta ee, ee, ee, samaysa ee, dadka aan deen ka qaadata ama lacag abuurata Ee, dabcan marka waxa waxa dhacaysa marka qaarkood inay isbixi waayaan dakhliga dowladda ee la soo gelaya midlaan dakhligeeda soo koobay inaad garan kartaan dekada yaro boosaasoodii canshuuraha beri wax kasoo gala weeye wax kaloo da anagu aanu haynaa ma jiraan Ee, cid aada ka miisaaneed ma siisaana ma jirto ama dowladda ha noqoto ama deeq bixiyaal ha noqoto eh. marka een, ee, gaabkaas markalkood wuu dhacaa Ee, laakiin waxaa ka dadaala waxa waxay ka muhiimsan yihiin prioritiga inaanu abaarno sida ciidamadoo kale Ee, in aanu ee, horumarino Ee, in aanu wixii aan aan- aan muhiim ahayn ee, dib loo dhigo Een, ayaanu runtii aan ku dadaalaa Een, ilaahay idinku rajaynaa marka in dabcan markii la rabo in dee laisu miisaamana marka qaarkood waxaa loo baahanya dakhligana in la kordhiyo kharashkana la yareeyo Een, hadda qiyaas inta jeer oo dagaal ah ay aan la soo maro aan gallay Een, dagaal laba jeer ka dhacay gaalkacyo Een, dagaalkii ka dhacay ee, suuj iyo garmaal Ee, dagaalkii qa- daacish iyo qadalaan ku qaadnay midka joogtada ah oo ka socda ee galgala waxaasi wax miisaaniyadahoo ku talagala oo dowladdu ay u samaysay ma jira waana kharash buu la rabaa malaayiin doolar baana ku baxday Een, ee, waana wax ka go-aya miisaaniyadda dowladda ka go-aya weeye Ee, wa- wa- wa- arrin amni weeye ha oo dee wax la sugi karan baa garan kartaan oo dilka dil ugu soo duulay lama oranayo ee, wasaaradii ee, ee, deegaanka ayaa mushaar leh een, hala bixiyo marka waxa weeye dabcan waxaas dhulfaas waa iska imaanayaan dadka puntlandna waa ay fahamsan yihiin Een, ee, waxaana een, isku tashi weye waxaan ku shaqaynaynaa iyo in marka qaarkood lasoo adkaysto la samro oo een, ee, la- la- la fahmo dhibta jirta iyo xaaladdu sida ay tahay laakiin waxaan rajeynayaa in haddii hadda mak- ee, maalgelinta aan wadno een, ee, khayraadka yaga iyo kaabayaasha dhaqaaluhu ay isu kaaya kabaan in puntland meel fiican ay gaari doonto lagana bixi doono dhibta noocaas oo kale dhowaan waxaa dhacday eh, eh, in soomaaliya isbedel uu ka dhacay oo madaxweyne cusub la doortay oo waxa la yidhaahdo arrintaasna wakti badan ay soo socotay oo weliba eh, dee tiirarkii ama madasha ha noqoto ama dowlad goboleedyada riyaxaya ha noqotee eh, eh, puntland ay kaalin weyn kaga jirtay Eh, maxaad saadaalinaysaa soomaaliya maanta jawi noocee ah ayaa kaaga muuqda wallahi aad baan ugu faraxsanahay isbedelka dhacay Ee, muddo aan ka shaqeynin waa la socotaa Een, puntlandna waxay ka ahayd dubdhaxaad bay u ahayd isbedelkan Een, hadda in dowlad goboleedyada lagu qabto ee, doorashooyinka ee puntland ba sabab u ahayd heshiiskii aniga iyo prime ministerka cumar cabdishac cali salmaan kaan ku saxiinay garow ayuu ahaa bishii abril ee sanadkii lasoo dhaafay Een, in dabadeedna kabacdi ay een, ee, dad matalaad shacbiga dhabihi ee, ay dadku ay yeeshaan Een, wax badan baa laga bartay khibrad fiican baa dadku ay ka yeesheen in la qaban karo doorashada iyadoo intaasoo ergo laisu keenay oo la qabtay Ee, dabadeedna baarlamaan cusub baa la sameeyey aqal sare iyo aqal hoose labadaba dabadeedna madaxweyne la doortay Ee, nin oday oo wanaagsan oo isleeyahay soomaaliya dan buu u yahay Ee, maxamed cabdulaahi farmaajo ee, anigana markii aan ee, aan dowladda ku jiray ee, prime ministerkayga ahaa isaga ayaana bedela anigu ee, markiina dowladda ee, aan xagga dowladda dhexe aan ku jiray Een, aqoon fiicanna waa u leeyahay Een, nin wanaagsan oo daacadaho runtii shaqo fiican qaban kara weeye Een, ra-iisul wasaarahooda magacaaba isna nin dhalinyaraha wanaagsan oo ee, aqoon-yahana Ee, waxaan rajeynayaa marka in la een, dowlad fiican ay soo dhisaan Een, howlaha yani horyaalla aad bu badan yihiin Een, dalka inta dhiman shacabku haysto in la xoreeyo in la xasiliyo Ee, in la ballaariyo maamuladii in dowladdu meel badan ay gaarto in een, ee, yani ee, taakulayntii bini aadamnimo ee ee gobolada dadka dhibtu ay gaartay ee la sameeyo in dastuurkii ee, la dhammaystiro ee, in la qabto ee, wixii la oran jiray artida dadweynaha in ee, tirakoobdoodana la sameeyo in kabacdi laba kun iyo labayo toban ee, doorasho hal cod hal qofa la aado laba kun iyo labaatan doorasho hal cod hal qof la aado waa shaqo aad u tiro badan weeye waa mandate runtii adag ayaa horyaala waan rajeynayaa intii ay karaankooda inay ka fuliyaan insha allahu marka iyo doon aad ba wanaagsan tahay waxaadba dadku soomaaliya iyo puntland bay usoo dhaweeyeen beesha caalamkuna usoo dhaweysay waxaan rajeynayaa gurwilkaas iyo wanaaggaas tirada badan oo la hayo in la xajiyo ayaan rajeynayaa dabadeedna aan u gudubno dul noo wanaagsan si karaamadeenii iyo sharafteenii iyo dowladnimadeenii iyo qarnimadeenii aanu dib ula soo laabano insha allah marka sadaash waa fiican tahay runtiina mustaqbal fiican baan arkaa biyo la-aan aad u daran ayaa laga soo sheegayaa deegaano hoos yimaada degmada godob jiiraan ee gobolka nugaal dadka deegaanka horeerow darjir la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in xaaladda deegaankaasi ay tahay mid khatara iyagoo qayladhaan ka muujiyey haddaba qaar ka mida dadka deegaankaasi oo horeeriyo darjir la hadlay ayaa sheegay inay u baahan yihiin in deg deg deegaankaasi loogu gurmado bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah yuusuf xareed geesood waxaan ka yimi meel baayi ka jirto oo ah baadiye baadiyahaas haddii wakti dhacay oo la guuray dad aanu hadda ka hadli doono tirakoobkooda iyo inta ay yihiin baanu ku harnay danta baana reebto waanu guuri weynay bacdina tabar ka dhacda maa tabar uma kordhin adugu meeshaasi meel baadiyaha weeye oo layska yaalo laga dhaaqi waayey haddii la yidhaahdo degaan waxay ugu dhowdahay meel yaha wargaduud waxyaabaha dawladdu iyo dadweyneba dhammaanba intii abaaraha waxa weeye gacan qabadkeeda hawlaheeda waxa weeye u xilsaaray ama meel gaargaarsiinaysay wixii ay ka galeen nama soo gaarin annaga iyo tuulada layaha wargaduud waxaan malinayaa waxaa koosgeliyay wargaduud waxay ka tirsan tahay degmada godob wargaduud meel laga guuray bay ahayd waxaan malinayaa in lagu tiliyey meel aan cidiba joogin sababto ay tahay annagu waanu arki lahayn beenna sheegi mayno haddii dantaa iyo baahidaana qabsatay waanu usoo sheeganay guddiga abaaraha dawladda iyo haddee dantaba magaalada dhammaanba wixii baanu dantayada iyo baahidayada u sheeganay haddii intaas baan ka hadlayaa in waxna oo ka qabtana aan doonayaa biyo waxa uu ahaa baabuur wax lagu doono oo dadku weliba ku tabar xun yahay biyihii waa la waayey weelalaq meel yahay iyo meelaha wax laga soo qaadi jiray jiriiban iyo waxay noqdeen matoorkii godob meeshaasi dad dadku waa u yaqaanaa dalka meel farlaysa layaaha weeye kontan iyo sideed qoys baan aaggaa ku joognaa biyahaasi waxay noo jiraan niin ilaa saddex masaaf bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo ah xuseen maxamed warsame waxaan ka hadlayaa xaaladda jirta abaaraha oo waxaanu ka imi meesha la yidhaahdo wargaduud baa degmo uga dhow meesha aan ka imi waxaana la yidhaahdaa magaceeda farlayso meeshaas degmo ahaan waxay hoos tagtaa godob jiraan baa la yidhi waxayna dadka ku haray abaartii laga guuray waxay waayeen waxay ku guuraan waxay waayeen hanti lacageed ay ku guuraan waxay waayeen gaadiid ilaah baa ku ogaa halkaa wax ugu yimina lama arko sidii ay u hareen baa arrintoodii weli u xirnayd waxay ka daba tegi jireen dhuuni biyood oo ilaahay u geliyey isaaqa dabxashaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin deeqa ilaah baa laga dhagaayay biyaa uu baraagaha ugu shubay biyihiina waa ka dhammaadeen toddobaadkan laysuguma imaan waxaan ka war helay in laga tiriyey wixii degmooyinka u dhacay wixii meel laga guuray oo kale inay qorantay wax u soo baxayna aan la arag sidaa daraaddeed baanu degmada iyo dawladda iyo gobolka iyo guddiga abaaraha iyo culimaaudiinta waxaanu ula soo cararnay baahidaas oo jirta daraaddeed biyo la-aan xoolihii iyo dadkii oo isku mac taagan dalka iyo dawladda waxaan rabnaa in wax naloo ka qabto si deg dega inaanu u helo gacanqabadka dawladda iyo guddiga abaaraha sidaasaan baan sheegaynaa haddii allaydma insha allah waxaanuna jec rabnaa si deg dega in naloo ka arrintaas adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeega tiknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeega hoodo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan deegaanada maamulka galmudug ayaa badankoodu waxay soo dhoweeyeen iscasilaada madaxweynihii hore ee galmudug uu iska casilay xilka cabdikariin xuseen guuleed kaasoo dhowaan sheegay in uu iska casilay xilka madaxtinimada ee galmudug deegaanada galmudug saacadihii ugu dambeeyey waxaa si aada loo hadalhayey iscasilaadii uu maalin ka hor ku dhawaaqay madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo qoraal xafiiskiisa laga soo saaray lagu sheegay inuu si rasmiya isaga casilay xilkii horey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ay uga xayuubiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada galmudug ayaa waxa ay si isku mid ah u soo dhoweeyeen iscasilaada cabdikariin xuseen guuleed iyadoona shacabku ay sheegeen inay tahay tallaabo wanaagsan maadaama cabdikariin xuseen guuleed uu gartay halka uu ku wajahan yahay hayaanka galmudug bismillahi raxmaan raxiim aniga horta iscasilaada madaxweynaha waxaan u arkaa hadde nin hadduu shaqada qabo waayo inuu iska casilo waa munaasib marka aniga hadda hadduu asaga iscasilay oo kolley asaga wuxuu isku casilay wuxuuna aan ka akriyo maqaalada qaar arrimo caafimaad xataa inay ku jiraan marka iscasilaadiisa waa loo baahan yahay hadduuba shaqadii qaban waayey marka kolba anaguna horaan u soco doonaa magacaygu waa aruuse macali maxamed waxaan guddoomiyaha dhalinyarada galmudug waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iscasilaada uu iscasilay kadib markii uu qiimeeyey marxaladda ay ku sugan tahay galmudug iyo caafimaad darrada saasku timid aniga cabdikariin iscasilaada uu iscasilay horta waan soo dhaweynaynaa marka hore waxaana u aragnaa in ay tahay guul u soo hoyatay ummaddan gobolada dhexe anigoo ah cabdiraxmaan macali maxamed kana tirsana ganacsatada degmada cadaado waxaan iscasilaada madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed uu iscasilaa u aragnaa mid aada iyo aada muhiim u ah wakti muhiimana ku soo aaday xildhibaanaha galmudug waxaan kula dardaarmayaa inay noo keenaan madaxweyne farmaajo kala ah ballan qaada fuliya waxa uu dadka shacabka u sheegay baabi'iya musuqa iyo beenta wax sheegayo baabi'iya baahida iyo mugtada aad iyo aad baad u shaqaysay runtii waxaa tahay madaxweynihii hore dowlad goboleedka galmudug wixii aad soo qabatay wanaag iyo xumaan taarikhda xusi doonta madaxweyne si allahan ku caafiyana waan ku leenahay ka sukow shacabka iyana waxaa sidaasi si la mid ah u soo dhoweeyey iscasilaada cabdikariin xuseen guuleed mudanyaal ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug gaar ahaana kuwii iyagu horay xilka uga qaaday hogaamiya guuleed xildhibaanadan ayaa soo dhowayntooda ka sukow waxay dhinaca kale eebba uga baryeen cabdikariin xuseen guuleed inuu siiyo caafimaad maadaama hadda uu ku xanuunsanayo cusbitaal ku yaal waddanka indiya aad iyo aad baana ugu faraxsan nahay aad iyo aad baana waxa weeye dadka reer galmudug usoo dhaweynayaan arrintaas xanuun waa jiraa kolley madaxweynaha haya madaxweynuhu waddanka waxa weeye xaq buu ku leeyahay waa madaxweynihii hore galmudug ilahayna waxaan uga barnay xanuunkaas inuu ka dulqaado asaga waan uga mahad celinaynaa haddii uu go-aankii baarlamaanka iyo xilka qaadistii uu qaatay isagoona wuu xanuunsan yahay wuxuuna ku xanuunsan yahay dalka hindiya xanuunkaas waxaan leenahay ilaahay ha ka qaado labaatanka bishan nagu soo wajahanee maarso ayaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada madaxtinimada ee maamulka galmudug sida ay sheegeen xildhibaanada wada ololaha doorashada madaxtinimada ee galmudug walalka labaatanka bisha maarta ayaaba hadda balin laga dhigay doorashadii galmudug in macnaha madaxweynada doorto anaga shaqadeedu sidii ay tobankii jabaraaya u bilaabatay noogu socotay wax laba labo iyo macnaha kaagitationka kama aanaan qabinba haddana dee ummadda intii hartay haddayna soo raacdo waa ilaahay mahadi waayo kolay anay baan laba la isku xukumaa inta badanna waxay ay diyaarinaysay in labaatanka bisha doorasho la qabto dad badanoo musharaxiinuna way joogeen kuwana haddaba ka daba imaan doonaa insha allahu tacaala marka waxaan leenahay galmudug waxay heli doontaa new vision dad cusub aa imaan doona fikir cusub aa imaan doonta waayo-aragnimaada haystaa hadda in wax la qaban doono la iskala xisaabtami doono insha allahu tacaala oo nin dambo yimaadaa uusan talada booso ku ridan haddii ilaha yidhahdo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ahna sii hayaa xilka madaxtinimada ee maamulka maxamed xaashi cabdi carabey ayaa iscasilaada cabdikariin xuseen guleeda kadib shalay magaalada cadaado waxauu kaga dhawaaqay in loo baahan yahay in dhammaanba ay yimaadaan magaalada cadaado wasiirada xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee galmudug si looga wada tashado arrimaha ku saabsan doorashada madaxtinimada ee galmudug waxaan xujeynaynaa in sida ugu fiican maaragtay aan marin doono barasadic saxa iyo maaragtay hab doorasho ku timaada iyo hab kale markii aan tashanno dhammaan maaragtay xildhibaanadeenna guddoonkeena baarlamaanka iyo maaragtay muxuu ahaa golayn wasiirada dhammaan iyo intaynu dowladda gacanta ku heysay markaan tashanno kadibna waxaan soo sheegi doonaa waqtiyada iyo waxa ku habboon iyo tallaabooyinka aan qaadi doono waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan dadka ku jira maamul galmudug ama haddii ahaayeen golo wasiiro ama haddii ahaayeen maaragtay muxuu ahaa xildhibaano iyo dhammaantood wixii ka jooga maaragtay haddeer sida la socotaan waxaa lasoo ilaahay doorashada iyo howlahaas magaalada muqdisho inay maaragtay ku noqdaan magaalada cadaado oo xarunta kumeelgaarka ah si maaragtay hawsheena iyo shaqadeena aan sii wadana aan u tashanno arrimaha jirana maaragtay aan go-aan uga qaadana haddii ilaha yidhaah hadalka maxamed xaashi cabdi carabey waxaa ka hor yimid xildhibaanadii horey mooshinka xilka uga xayuubiya cabdikariin xuseen guleed iyagoona sheegaya in xildhibaanadu ay xaq u leeyihiin inay iclaamiyaan nuuca doorasho ay dhacayso qaabkay u dhacayso iyo halka ay ka dhacayso balse maxamed xaashi cabdi carabey uu yahay shaksi iska hadlay haddii wax iska bedelayaan wax loo tashado baarlamaanka ku tashaday noqon doontaa insha allahu tacaala ogola uu tashi marna lagama maarmo laakiin cidda uu kala tashanayo saaki oo ogola ugala tashan waayo asaga yaqaan hala weydiiyo waxba madaxweynuhu kama bedeli karo baarlamaanka ku taallaa taas ogola aymaada waqtiga asagu shira kuma wadaa waa qof dastuuri ah inuu wax la doorto markii madaxweyne dhaco taasina barna baarlamaanka ku taallaa isagaa guddi doorasho samaynaya samasameeyeyna isagaa rabanaya waqtiga wax madaxweyne iyo madaxweyne ku hageen midna ku yaala ma ah si kastaba ha ahaatee iscasilaadda cabdikariin xuseen guleed ayaa ahayd mid si aadaha loo sugaya iyadoona tan iyo markii ay soo baxday warqadda iscasilaadda guleed ay shacabka galmudug isla dhex marayaan wax xigi doona iscasilaaddiisa kadib cumar lakimaan raadio daljir caabud waaq siciid cismaan maxamuud oo ka mid ah isimada puntland sida weyn looga yaqaano ayaa maruu nagu soo booqday xarunta daljir ee garowe waxa uu baaq u dhira madaxweynaha dhowaan la doortay ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxna uu ugu baaqay in muhiimadda koowaad uu siiyo sidii loo dhisi lahaa ciidanka qalabka sida ee soomaaliya si ciidamada shisheeye ee ay iminka ku tiirsan tahay dowladda federaalkiihi ay meesha uga baxaan bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa caaqil siciid cismaan maxamuud shallays marka hore waxaan salaamaya idaacadda dardir iyo shaqaalaheeda waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogto iyo wixii muslima salaanka bacdi halka waxaanu imi idaacadda waa ka hadli jira laakiin in dhaweyn waa ka maqnaa marka hore dalka isbeddel baa ka dhacay khayr qaba allah inoo ka dhigo baarlamaankii isbeddelka ilaahay sabab uga dhigay iyo madaxweynaha ay doorteen maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha uu soo xulay marka hore waa u hambalyeynaya xilkiinan allah isu idinku asturaa un leenahay baarlamaankana waxaan leeyahay wax wanaagsan baad qabateen oo sidaad doorashada u walhinayseen waa arkaaye halkaa ka miisa oo yo idinka jarjeersan maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa waxaan leeyahay waxaa idiin haray xukuumad caaqaba leh oo aad soo xushaan oo ka baaraan degtaan oo ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba raalli ka noqoto oo ku qancdo oo hebel hebel loo yaqaan oo aan nina recommendation idiin keenin odhan hebel ii qoro hoosta idinka gelina idinku aada xusheen dadka waa kala taqaaniin oo waayo araga oo mutacalimiina oo experience leh oo wax qaban kara oo qabyaaladdu ku yartahay kollay daynmayne oo nin jeclaysigu ku yar yahay oo ummadda soomaaliyeed raba oo ka naxaaya noo soo xula ilaah baan idinku dhaarinay halkaa markaan ka gudbo maxamedow dalku waa og tahay intuu burbursanaa dalku wuxuu le lahaa ciidamo soomaaliyeed oo sharaf loo libaaxa africa la yidhaahdo ciidamadii waa burbureen qabaa'ilkay kala raaceen haddii hogaamiye kooxeed meel la qabsaday iyo maamul goboleedna ciidamadii waa la barabixiyey oo derbiyaday fadhiyaan kuwii wax yidhiin bilays iyo military iyo asluub iyo nabad sugid iyo dhinac kasta ahaadee waxaa bedelay ciidan beeleed tuuta loo geliyadoo qabiil lagu qaybsaday garaadadii qabiil baa lagu qaybsaday sidii beriiska saankaa la soo kaxay iyadoo hawdkaa laga keenay geel ama arigu la joogo waa gaashaan la sare ama waa jara xidig iyo sargaalna waxaa bixin jiray xidigta koowaad waxaa madaxweynaha saxiixi jiray laba masalaana lagu qaadan jiray inuu kuliyad ka baxayo mutacalim yahay afartan sano soddon sano shan iyo soddon inuu shaqaynayo oo waayo arag yahay oo macluumaadka ciidamada oo dhan xafiday oo korka hayo oo ofishaala garab saar la yidhahdo sidaa ku qaatoo dhisan yahay oo macalinka ciidamada yahay anigu ka mid baanahay raggii ciidamada soo saari jiray warshada ahaa korlayladii horaana meel buu waa fadhiyaa u yeer oo idaacadda uga dhawaaq wixii nool oo dalka jooga waxaad arkaysaa iyagoo gacantaana oo hortaada tuusan gobol walba uga yeer gobolaysiga iyo kala qoqobnaantana ha laga saaro oo ha ciidan isku mid oo fi soomaaliyeed ha laga dhigo meel walba ciidan baa jooga maamul goboleed oo waxaa laleeyahay ciidanka xoogka dalka soomaaliya lama wadaago adeer lama wadaago ninka lagu qoray boosaaso laga qoray halka ugu dambaysa raasi casayr iyo kangantafuul laga laga qoray meesha la yidhaha raaskambooli waa in la isku bedelo siday ahaan jirtay oo kambari laga qoraana uu ilaa baydhabo ilaa kismaayo ilaa banaadir ilaa bakool ilaa halkaa waa inuu tababarka ku galo kaa halkaa laga keenay waa inuu bari ku galo gobollada dhexe ku galo waqooyi ku galo siday ahaan jirtay waa in la isugu saandheeya ciidan beeleedka waxaa loo baahan yahay in la bisleeyo oo loo yeero waxaa laga soo kaxiyey islaaro waxaa laga soo kaxiyey burcabadee waxaa laga soo kaxiyey jiri halkaasaa xalla lama odi waxaa loo baahan yahay inuu sagaal bilood galo ugu yaraan kii ku bislaan waayana sideed iyo toban bilood inuu galo hadduu ku bislaan waayo dalalka gacanta adag oo dariskeenna in loo geeyo ay tababaraan hunqaaciyaan waayo waxaa ka buuxa waxaynan aqoon wuxuusan aqoon buu qaatay garaadaa lagu dhoobay meela ka yimaan la aqoon madaxuu taagaya wuxuu isleeyahay sarkaal baate waxna kama yaqaan ummaddii uu baaba kaga dhigay ciidanka sidaa ugu yeera oo u dhis waxaan kaloo idiin sheegayaa ciidanka soomaaliyeed dowlad kasta oo soomaaliya ka dhacda ciidan iyo xaaskiisa cawriyey oo inkaari kaga dhacday ilaa tii aadan cadde ciidanku waa dulmanaa saddex afar qolaa dulmanaa laba waa ka baxday intii burburka ahayd dulmigii waxaa dulmanaa ciidanka waxaa dulmanaa oday dhaqameedka waxaa dulmanaa macalinka waxaa dulmanaa qolada dhakhaatiirta oo caafimaadka ugu dambayntiina xasan daahir ismaaciil weersame oo abwaan si weyn looga yaqaano geyga soomaalida xilligana ku nool magaalada hargeysa ayaa maanta soo saaray maansooh uu ugu magacdaray islamarkaana ka hadlaysa musuq maasuq baahsan ee hadheeyey maamulada soomaalida waxaana uu maansadiisa ku cabirayaa in maalinoo la xisaabtami doono goortaan cid kuu maqan ama aadu tahay magan miyir quustaymaan arag iyo mooyi igu yidhi marxiyaa isagaa tidhi mariyay inuu yidhi goobtaan ka marakacay xildhibaan mitidilaa danta guud matalilaa mawlaha ka mawlana ka biqilaa maatada u nixilaa maalintuu u baahnaa miliciday tubnaayeen maankiisu garan laa goortuu muraadsaday marinkiisa baalmaray u maleegtay ganacsada midihiisa iibiya adna uu kumaahtiray maasadan walaaca maqalay warlayda tixdan muusanowga anna maray xil baa ile adna maqal dan baa kule ummadii hay muqulaysani ummadii hay masiirkiiyo arrinkeeda moogani ummadii hay masayrkiiyo murankiiyo xinkeediisu muuqda un yidhi ummadii hay maroodiga sidiisii nin maagani mirashada ku gaadaa gobannimo ma magacbaa ma maqaad bundaalaa ma ismoora duugbaa mama guurtadaadii toban qoys u noosbaa musuq iyo matuuga mahankaaga maydhoo hibashada miciinsaa mahagaasi maanka oo garashada maxbuusbaa miyirkiiyo damiirkiyo medadkiiyo dareenkii maha mahsanaada nin xalay martii dhexe mahalkaaga soo xaday oon maydhax kaga tegin adoo muunidii hore gartay maalku kaagii inuu yahay madluumow iyadaanay murugiyo kaa muuqan tabashadu tuugii mahoobiyey cadkumay cadkaagii sidii xayn u muruqiyo mihnadiisa ku tabcaday midigtaada hoos dhigo oo weliba muuniyo mahadcelin ku taabtaar weer lagu masheertiya ammaan aan murkocanayn welibana u miismiis nin xalaasha miirtiya xalay dhalay ku maamuus hadduu meemku ku yidhi durbe inuu macsuum yahay waa kaa ismoodee adigoo mulkiile ah wuxuu kaa maroorsaday madna kuugu sheegtee ma nimaad markhaatiga madal ugu furaysaa loo maaro helaya oo hadduu qof iminka gurigaaga soo xado oo xalay ninkii gurigaaga u soo dhacay ee soo xaday aad aroorta hore u shaxaakarto oo aad ku tidhaahdo wixii xalay ilaahay ku siiyee soo xoogsatay kaaliya wax nooga dhiib dee ninkaasi inaa tabcaday sawdiga adiguu diray mooyahan hadhuurkiiyo masagada ku tumayaa show moqorra yeesho mar kastoon milaalaba show wuu murdinayaa anna midha waxaan laasho waanu marayaa inuu hebel macaashiyo inuu hebel mashruuc helo xeerar loo melmelay iyo dowlad lagu masruufayo qoysas aan marganin oo xalab malabsiga xanaashaday mashiqiyo dhib weynaa macalweynka boobkiyo dhaca mooday macalweynka boobkiyo dhaca mooday xoogsiga mudanaha dhambiishiyo booliga ku mayracay xaaskiyo minweynkii ninka mahaye moogii ubadkiisii maydhnaa ku masruufay xaaraan anigaa markhaatiya mareegaalo tuugiyo magnaxaan inuu yahay waxa la yidhi qof muuqdiyo midi saawiroo taal midna lagama quustee cadku mudanahaygii mooryaantu dhaantow dhiigmiirtihiiyow kii loo mashxaradee isna nagu maqnaayo quus nagu macsuumow miladii islaamkiyo dhaartaad marteen iyo xaqa muuminiintiyo ducadii madluumkee toos loo maqlaayiyo mawdkiyo xabaashiyo qabrigii madoobaa ee marac cad mooyee maa lala tegayniyo muduciga qiyaamaha maxkamadda ilaahay kugu maadsanayiyo xaaraanta maandhow cishadaa macaanayd muruqaad ku xoogtiyo midigtaad ku taabtiyo dhuuntii aad marisaad ugu marag furaysee mustafaha warkiisii moogaha ilaawow magac dhawristii iyo dhaqankii mas-uulnimo xikaskiiyo marwaadkii maydhaamihiiyo mahmaa horaa tidhi nimay soori malagtiyo nimay seefi mirataa mase weeye weligood muurmuursan weydee haddii ay mur kugu tahay mid kalaa waxay tidhi in guriga la mariyaa wax ka weyni maad noqoy haddaad taa ka murantoo i tidhaahda maan maqal mid kaloo la midaboo macnahaa sidaa tidhi halkay maalin dacwadu macda neefka ku cuntaa macaluushu dhigataa haddaad malabka booliga muud soo isqari tidhi murtiyahan horaa yidhi macalcuna ma dhuuntay kollay muuqan doonay adigoo cir maraqiyo candhasaabka soo muday malkad iyo kobtaa tiil inta uu ku muruqsaday miishmiishka kugu saday oo meesinkaagii maqal daaqsinkeediyo meel ay ka muuqdaan barqadharag madiixeen oo weliba moodiyo oo weliba moodiyo martabiya salaantuna dheer tahay madiilow inta laga mishiiqsado madur baad u muuhataa askarteenna milicdiiyo mirta dhexe habeenkii dhaxan aan maryuhu celin mirta dhexe askarteenna milicdiiyo mirta dhexe ku heegana dhaxan aan maryuhu celin bildhan waxay masruuftaan maalinqayl wasiir iyo waxaan maati korinayn adna moorar qaaliya dawga boorka miidhana oo adigan ku marayee hadduu maanku kugu yidhi miskiin bay ku yaallaan mise mudana fuulaa mahmaah kalaa tidhi malka aad fadhihi jiray masallaha aad hordhigay yani qofku marka uu dee yahay qof xildhibaano oo dad matala hadduu dhuuntiisaba dhaafi waayo dhexe kaasi waa xil aanu geyin madaxtooyadaydii mugdisoy lagaa yaab ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahe mustambeedyo badaney magac iyo marwaad buu xilmacaan ku leeyay manfacaadka jecelay halka dollar maariyo midha iyo macaashiyaal moolkii barmuudiya haddii uu mariis yahay midaamo dhegaloo isu sii maqiiqday ummadii midaysnayd yaa kala maroorsheey toban moos ku kala xiray taladii majiiraha muddo dheer ku taagnayd mayalkeediyaa rogay majaraha winiin iyo lagu dhaaftay madax iyo meeraysi foolwaa iyo maarbiyaa baday muscur baad ka joogtaa miyirkiiyo hanweynida waxaad maar ku gadataa dahabkii malaasnaa dalku kaan u maranee dhibka aan u mudanee maryo dhiigla loo furay kunka madina loo qalay loo galay manaayaha mahuraankii weeye ciyi iyo muquuniyo leg maqaaxi yaaliyo waxaan lagu masuugayn oo lagu mulkiyi karo hadal iyo mudaahano ama meel madow iyo mugdi lagu xaraasho mug yar baad ka dhigateen malagelinta waayaha malagelinta waayaha ma sanuuninteedii waxay tidhi warmoogay maalmahan danteennii mukur baa ka taliyo sida ruux la maray buu may ahaa ku ladhayaa marka uu magada buu runta sii murginayaa miciyuu dibsanayaa mixnad buu harhsanayaa makri buu barkanayaa hadba booga madaxliyo mili jira guntaasuu dusha sare mariid iyo maalayi ku dhayayaa masas baan u dhaqayaa malmal baan u shidayaa hadba goob ismaray buu rajo maax ku sabayaa shil mirtuu ka baqayaa sharna wuu mur- martiyayaa hadba goob ismaray buu rajo maax ku sabayaa shil mirtuu ka baqayaa sharna wuu martiyayaa madalooti dhacayuu muska reerka dhigayaa cidda maasha saraysaa magli loo lisanayaa xaqa soo mutuxan buu kun maxaag ku mudayaa hadba dhiil umariyuu muddo dhaaf ku lulayaa masalooyin ugu buu hadba moofla jarayaa rag masaasad jeceloo murah looga tolaybaa umadiidi noqotoo wax ku meel barsanaya rag masaasad jeceloo murah looga tolaybaa umadiidi noqotoo wax ku meel barsanaya rag muraayadhaada gaajada ku soo maqan ka miliilicayaa qandaraasyo miinaa iyo mooshin dhuuniya lagu yidhi miskeedshoo loo daama gaabada mukorkiina guushii hadba meel isii guur madihiina faalali ninka meel ninka weel muggiisii intuu buuxshay miijiyey weligii ma mahadshoo wax babtiga wax beelmaag ninka weel muggiisii intuu buuxshay miijiyey intuu buuxshay miijiyey weligii ma mahadshoo wax babtiga wax beel maag miyigiyo magaalada marka aad dhex maraysaan ee ay mashxaradaan haddaad mooday maamuus waxay kuu maldahayaan macna yare macaan jecel malabsade maroorsade mamacqabe magaagsane ku muraadsa derajada hortaaqaarna maax tiray oo naga macdaarsaday saddex magac ilaahay inay suuqa meeraan oy muusanaabaan oy wada madowyiin waxay maanshadaydani mudicigu ku leedahay weligiinba miliqsada weligiinma guursada milyan iyo kun dhaadsada weligiinba muudsada maarkaha dhimbiisha ah ma dadaala gudhaysiyo ismoodsiiska beentaa weligiinba mehersada rabigayma moogoo meelkama qarsoon ee weligiin ku mahadnaqa moohaarka duufka ah weligiin miskiidada salaad reer magaalo iyo sujuuddii munaafaqa xusullada kusoo muda mar uunbay warmoogay ummadayda mahsani miiraami doontaa maalin aan fogaynbaa irbadaha ku mudan ee miyirkeeda doorshiyo falka loo maleegiyo sixirada muqleeyiyo minka inan gumeedkaa laga meerin doonaa maalin aan fogaynbaa iyadoo muduciyo muruqiyo awood lihi ragga mooraduugee marshay xoolaheedii u midoobi doontaa guud ahaan akhyaartana dhegaysanaysa barnaamijka xulashada waa naga intaas anigoo axmed maxamed nadiifa idila socodsiinaya xarunta derjir abuu hoodla ayaan idinka soo jeedinaya guud ahaan xarumaha kala duwana derjirna waa kala socoteen waxna barnaamijka idiin fududaysa shirkada isgaadhsiinta ee gols aniga iyo guud ahaan bahda igala qayb qaadatay soo saaridda barnaamijka xulashada waxaan idinku dhaafanaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu